جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismiillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warkaa subax ee idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkeena subax waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada baydhabo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa ka degay magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah dad shacab ah ugu rasaasiiyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya wafdi ka socday wilaayada islaamiga ee bay ayaa kulamo la qaatay bulshada ku dhaqan degmada ufurow iyagoona howlo adeegyo ah u fuliyey bulshada ku nool magaaladaas odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa bogaadiyey howlgalkii lagu dilay mujribkii ka dambeeyey xasuuqii loo geystay bulshada degmada jamaame بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax arbuco ah taariikhduna ay tahay sideed iyo tobanka bisha rajab sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen laba xiro oo murtadiintu ay ku lahaayeen xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo labada xiro mujaahidiintu waa ay la wareegeen dhimashaduna waa afar murtad halka dhaawacuna uu yahay lix murtad oo mid sarkaal yahay qaniimada waa laba qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo mid r b g ah iyo sagaal boosh dhanka kale gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xirada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhamase hoostaga magaalada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana jira khasaare saliibiyiinta lagu gaarsiiyey howlgalkaas wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa ka degay magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya sida warbixinta warkan ugu faahfaahinayo marwaan maxamed wafdigan uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda gaalka lagu magacaabo gideon saar ayaa shalay ka dhigtay magaalada hargeysa xilli si weyn loo ilaalinaya amniga wafdiga yuhuudda xubnaha yuhuudda ayaa toos uga soo duulay caasimadda yuhuudda ee talaabiba iyagoo ay gelbinayeen diyaarado militari oo yuhuuddu ay leeyihiin kuwaasoo ilaalinaya amniga xubnaha yuhuudda ah ee wafdigan kuwaasoo lagu arkayay hawada magaalada hargeysa iyagoo dul hayhaabaya wafdiga yuhuudda ayaa kulan la qaatay madaxa maamulka riddada ah ee somalilan murtad cabdiraxmaan ciro iyagoona u sheegay inay ku faraxsan yihiin inay aqoonsadaan somalilan islamarkaana ay fulin doonaan qodobada ku xusan aqoonsiga somalilan wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha yuhuudda uu martiqaad u soo diray murtad ciro taasoo ah in booqasho ku yimaado caasimadda yuhuudda ee talaabiba shir jaraa-id oo ay si wadajir ah u wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda iyo murtad ciro ayaa ka dhacay madaxtooyada maamulka riddada ah ee somalilan ee magaalada hargeyso ugu horreyntii shirkaasi jaraa-id waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda wuxuuna yidhi
somalilan waa dowlad ay u dhammaystiran yihiin tiirarka dowladnimada taasoo ku dhisan kuna dhaqanta qawaaniinta caalamiga ah waana dowlad dimuquraadi ah oo madax bannaan muddo ku dhow soddon iyo shan sano waxay sameeyeen doorashooyin dimuquraadi ah dhammaadkii bishii nofembar sannadkii labada kun afar iyo labaatankii iyagoo si nabadgelyo ah xukunka ku kala wareegay somalilan waa mid garab u ah reer galbeedka saaxiibna la ah israa'il mudane madaxweyne waxaa sharaf u ah israa'il inay noqotay dowladdii ugu horreysay oo ka tirsan qaramada midoobay oo aqoonsatay in somalilan ay tahay dowlad madax bannaan sidoo kale waxaa shirkaasi jaraa-id ka hadlay murtad cabdiraxmaan ciro oo sheegay in somalilan ay mar dhow safaarad ka furan doonto caasimadda yuhuudda ee talaabiba
aad baan kugu mahadcelinayaa mudane waxaan ku dhawaaqayaa inaan aqbalay booqashada iyo martiqaadka uu inoo sameeyey ra-iisul wasaaraha israa'il faahfaahinta booqashadaasina waxaa lagu soo gudbin doonaa duruq diblomaasi ah waxaana i farxad gelinayaa inaan dhaho anigoo ku faraxsan oo aanan ka leexleexanaynin inaan safaarad ka furan doono israa'il booqashada wafdiga yuhuudda ayaa ku soo aadaysa xilli weli ay taagan tahay saameynta ka dhalatay aqoonsiga yuhuudda ay aqoonsadeen maamulka riddada ah ee somalilan waxaana imaanshaha wafdiga yuhuudda ay dharbaaxsho xoogan ku tahay kooxda riddada soomaaliya oo sheegan jirtay inay maamulaan hawada soomaaliya oo aysan soo geli karin cid aan iyaga fasax ka haysan mahadsanid marwaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah dad shacab ah ugu rasaasiyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya casaam carafaad ayaa sii fidinaya qodobkaas wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay laayeen dad shacab oo ka hor yimid dhulboobka ka socda gobolka banaadir ugu yaraan laba iyo toban qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday rasaas culus oo maleeshiyaadka riddada ee difaaca dhulboobka loo soo hubeeyey ay ku fireen shacabka degmada daniile oo ka godooday burburinta guryahooda lagu hayo is-horstaag ayay ku sameeyeen cagafta guurguurta u adeegsada barakicinta shacabka taasoo tillaabadii shalay howlgal burburina ah ka bilowday xaafadda warlaliska ee degmada daniile dadka xaafadda warbaahinta caalamiga la hadlay ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtad xasan sheekh maxamuud ay dileen ugu yaraan saddex qof oo shacab ah halka qaar dhimashada ay gaarsiinayaan afar qof ilaa shan qof iyo dhaawaca dadka shacabka oo ku dhow toban qof muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dadweynaha banaanbaxyo ka dhan ah burburinta iyo xasuuqa ka sameeyey goobtooda waxayna sidoo kale dadka rayidka daadgureeyeen shacabka dhimashada iyo dhaawaca ku noqday rasaasta sida bereerka ay u rideeyeen maleeshiyaadka kooxda riddada maleeshiyaadkanu aad u fara badan ayaa dadka shacabka ee xaafadda warlaliska ku amray in soddon daqiiqo gudahood ay kaga guuraan guryahooda taasoo fajaca ku noqotay dadka rayidka waa kuwan qaar ka mid ah dadka shacabka ee la dhibaateeyey ee laiskugu dara duulaanka iyo dhulboobka
toddoba waa dhaawac afarna waa dhimasho arrin waxaa geysata dowladda wakhtigeedu sii dhammaaha ee xasan sheekh maxamuud daas waxay ahaayeen ciidamada tima dheer ninka la yidhaaho wato dadka annagoo xabadda joojiya dhahnoo dhagaxa joojiya u laaya dadka waa ninka haysta ciidamada yuwaana lagu soo tababaray oo ninka haysta waaye nin la yidhaha mooshidaa la socday ninka kalaa xabadda bilaabay aniga wuxuu wiri fidnoolaata ugu yidhi ana odaya maa fidnoolaha ciidanka qaad dhagax iyo xabad leysagama jawaabe wuxuu yidhi waa laynaynaa dadka waxaan marka idiin sheegay arrinka arrin qodda dheer waaye murtad guurguurte ayaa si weyn ugu mashquulsan dhulboobka uu ka wada muqdisho waxayna dhacdadani ku soo aadaysaa iyadoona kala qaybin xoogan ay ka socoto dalka islamarkaana wafdi yahuud ay soo gaareen magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya mahadsanid casaam wafdi ka socday wilaayada islaamiga ee bay ayaa kulamo la qaatay bulshada ku dhaqan degmada ufurow iyagoona howlo adeegyo ah u fuliyey bulshada ku nool magaaladaas bashiir muxuudiin ayaa sii ambaqaadayaa xilli muddooyinkii lasoo dhaafay wafdi ka socday wilaayada islaamiga ah ee baay uu deegaanada wilaayadaasi ka waday kulamo kormeer iyo sidoo kale ukurgelidda iyo ka warqabka xaaladda guud ee wilaayada waxa uu markan cagta soo marinayaa dhulal kala duwan waxaana mas-uuliyiinta wafdigan ay gaareen degmada ufurow oo ka mid ah degmooyinka wilaayada baay ee sannadihii u dambeeyey laga dareemayey horumarada kala duwan guddiga kormeerka ee qaybta wafdigan ayaa isxogoraysi la sameeyey maamulka magaalada odayaasha dhaqanka culimmada macallimiinta iyo si guud waxgaradka deegaanka sidoo kale waxay kulamo la qaateen mas-uuliyiinta maraakiista iyo goobaha waxbarasho ee hoostaga makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee ufurow haddaba idaacadda islaamiga andalus ayaa la hadashay mas-uuliyiinta iyo waxgaradka degmada ufurow waxaana ka mid ah ugaas cabdulaahi isaaq ugaaska beesha luwaay ee degmada ufurow isagoo ka warbixiyey kulanka uu isagu qaybta ka ahaa aan oo magaagay la araw cabdulaahi isaaq yaar ugaaska beelo ufurow degmada ufurowna ahaa weliba niilakulumeyhi lama lejna oo gobolka laha ku diri walaayadeen gobolka hadirtiiyo la kulumni lamadaas lejin weliba kuma tahaytay lejno oo xog aruuriis ah oo walayba macnaha barnaamijya wadanku jaru nuwarsadaayeen iyo lajno oo daawiga duuyahaayeen lamada lajnaba la kulugni insha allaahu lajnada koowaad oo xogto aruuriyaasi waliba kala kulugnay shiro kala kulugnay oo shirkaas oo bulsho badan marku koyti waliba kuma tahayay ugaasiyada degmada walla kulumi ganacsatada degmada walla kulumi qaybta waxbarashada walla kulumi macalimiinta dugsiyaasha walla kulumi lajinaas qeyb badan kula kulmi qeybogaasna warbixinadii oo laku qaaday weliba an badanaayeena sida abaaro iyo biilaanta iyo cudurada jareen intaas dhanna warbixintii walnoo la godoomi insha allahu warbixintaas tiimir dhali ilaahay haka weelayalana koley biyoon waliba kala tiirsadaayan lajnada meelba laha ku diri warbixintaas meelayoha laha ku diri haddii seetu walilana warbixintaas haddii ninkooytu haddii oo odayaashii degmada u furow anna walaayada islaamka waliba ku codsadaane warbixintaas in jawaab laha kubiyi oo sida inka dhaqsi badan haddii biyi nagato haddii oo raashin nagato haddii daaweyn nagatoba warbixintaas oo lajnada siinsheenasu waliba ku codsadaane umaradaanu intiiha ku jawaabaya ku codsadaana dhanka kale mashaariicdii ay bulshada ka faa'iidaysteen inta wafdiga ka socday wilaayada islaamiga ee baay ku sugnaa u furow kaas oo ay fulinayeen dhammaan dhakhaatiirta iyo holwadeennada waxaa ka mid ahaa daawo qaybin ay si weynna uga faa'iidaysteen yar iyo weyn dadweynaha ku dhaqan magaalada waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan magaalada ufurow ee ka faa'iidaystay deeqdaasi dawada anoo ka noolo magaabaynahasnoob jireeriyaaree degmada furowna arday ka noolo waygeeka faraxsannaaha daawada ninshaantii harakadta shabaab almujaahidiin dhinaca arday ee maktabka caafimaadka daawada ninshaani eed iyadan ka faraxsanna degmadani geegsafaydeelinka qaadadi ma ilaahay ku rajaana inay harakada ilaahay garabshee galo mujaahidiinta ilaahay garabshoo kor arday galo galantiyoontii sarrayta ilaahay ku weelo gaaladana ilaahay jibi meel kastoo roogan gaale meel kastoo eda roogdu oo mujaahidiinta horsuruntida way ilaahay warsadaana inay ilaahay galantiya mujaahidiintii sarrayta ku weelo gaaladana habadii biyi alla ka weelo ilaahay dabeelka ridu ilaahay daaunka ungoona ee muslimiinta qabna ilaahay iyo gaaladanka zilaayo in murtadiinta isa jaro ee may ka faraxsantaa ardaygeeka inta ku dhiyay daawadana ninshaanis eed iyada faraha eed anka un faraxsanna iyada maal isaagal arre maybaa ka noogara gobolka baay gaar ahaan degmada ofurow walaalaha muslimiinta geeka maybaa ninshaanana daawo eed nin anfacdi aan maybaa kumid ahaa dadka daawadaasay ma arrin gaadaya kumid ahaa bukaanada la baaray daawilisiya kumid ahaa insha allahu ilaahay daawahan inka dara walaalaha muslimiinta maybaa maarana aan rajayaanaa guul ilaahay codowi hajibi muslimiinta dhibaatooyin fara badan haysadaan gaali hagaduuli meel kasta ku koyti gaaladaas allaha jibi walaalaha daawadana siya mayba aan mahadnagaane waaligeen daawooyinkani ninshay iyada aan ka faa'iidaysani wilib mayba fadaana ani ninsiinliin laba raabo oo ma aran ninsa farabadiyu maadaama baahay daawo iyad injartu magaaqay meel rays koray aadan ali mayma roogay degmada ufurow mujaahidiinta inay daawo ninsheenaan daawo baasla'aan ninsheenaan mayba caafimaadka iyo waraxisiinka iyo jirooyinka iyo anina noo boogdi anina noo daaway yakinsheege haddii ilaahay aro ahaa dadweyn dadyar cayaalka ilmaha wala kulli daawo qaadane alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ilaahay muslimiinta guulhasay gaalada allaha jibi allahu akbar
mashruucan ayaa ku biiraya howlo isugu jira kormeerka iyo horumarada ka jira wilaayada islaamiga ee baay sida la socodka xaaladda bulsho iyo sida uu yahay wacyiga bulsho iyo deegaanka waxaana dad badan oo ka faa'idaystay mashaariicdan ay idaacadda islaamiga andalus u xaqiijiyeen inay si aad ugu riyaaqeen deeqaha iyo daawooyinka lala soo gaaray iyadoo xilli adag oo kuleelo iyo roob la'aan ay ka jirto inta badan deegaanada wilaayaadka islaamiga oo wilaayada baay ee qayb ka tahay mahadsanid bashiir odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa bogaadiyey howlgalkii lagu dilay mujrimkii ka dambeeyey xasuuqii loo geystay bulshada degmada jamaame cabdiwahaab bukhaari ayaa ka waramayaa waxgaradkan ayaa si diiran u soo dhoweeyey qisaastii mujaahidiinta ay ka fuliyeen korneyl ibraahim farey oo ahaa taliyihii ciidanka isugu yaraa danab isbishal oo ah unug ka tirsan maleeshiyaadka uu maraykanku tababaray ee danab kaas oo maalinnimadii axaddii ku baxay qarax ay mujaahidiinta kula beegsadeen duleedka magaalada kismaayo isagoo dad muslimiinah ku soo laayay deegaanka hargeysiyarey ee wilaayada jubbada dhexe ninkan ayaa horey mas-uul uga ahaa xasuuqii maleeshiyaadkiisa ay ka geysteen degmada jamaame dabayaaqadii bishii jamaadul awal eena dhaaftay xilligaas oo ay madaafiic u qaybiyeen magaalada ay ku nafwaayeen ku dhowaad shan iyo toban ruux oo isugu jira dumar caruur iyo dad waayeelo ah salaadiinta kale ah suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan axmed nuur matanow suldaanka beesha biyamaal iyo suldaan maslax cali maxmed oo ah suldaanka guud ee beesha harti ayaa si wada jir ah u bogaadiyey dilka korneyl ibraahim farey waa suldaan macalin maxamed cabdiduuba ahna odayaasha ku dhaqanka shareecada jubba sufla afhayeenkooda walaalow horta ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iska leh ninkan la yidhaahdo marka la yidhaahdo ibraahim ferey oo halkaa ku baktiyey walaalaha mujaahidiinta waxay sheegeen horta ninka waa nin mujrim ah ummadda muslimiintan xasuuqay khaasatanna dadka jamaame ilaa iyo hargeysa ninka intaa ayuu socday ilaahay subxana wa tacaalana wuu noo sheegay ama nabiga calayhi salatu slam wuxuu leeyahay daalimka waa loo kaadiya maalintii macnaha allah subxana wa tacaala uu qabtana ma fakanayo ibraahim ferey marka walaalaha bayaanka ay soo saareen waxaan leenahay jazaahu allahu khayr aljaza wa axsana allahu ilaykum ilahay idinka ajar siiyo waxaad muujiseen bala'an xasanan awalan anigoo ah suldaan axmed nuur mutaanow suldaanka reer biimaal waxaa maanta koleyba halkan oo aan marti uga ahay idaacadda andalus aan maanta bogaadinayaa si guud muslimiinta ku nool jubbooyinka oo khaasatan dhacdadii dhacday ee mar dhoweyd ee ku dhacday mujrimkii ibraahim ferey ahay dhacdooyinkii uu ka geystay sidaad ogtihiin degmada jamaame oo maanta haddii waa la fiirinaa la dhaho jariimo weyn oo aad u weyn ahayd dhacdadaasoo u geystay dad masaakiina uusan ku beegsanin dad shabaabah askar uusan ku beegsanin oo uu ku beegsaday dad guryahooda jiifa waa dhowahay idaacadda andalus waa ku dhowahay magacaygu waa suldaan maslax cali maxamed waa suldaanka guud beesha harti waxaan rabnaa inaan bogaadinno mujrimkii ibraahim ferey ahaa gacanta mujaahidiinta ilaahi subxaanahu watacaala ku halaagay isagoo muslimiinta dhibkooda inuu dhibaatay muslimiinta dhibaateeyo kana soo duulay magaalada kismaayo muslimiinta dhibkooda u socday habeen iyo maalin magaalada jamaama ay soo weerareen ilmo naago rag waayeelo ah allah subxaanahu watacaala shahaadadooda ha ka aqbalo mujaahidiintana walaalahooda markii ay dhibaatada gaartay way u kaceen wayna argudeen mujrimkii weynaa ibraahim ferey maxaan ku idhahdaa danab meelaha geynaya habeen walba meel u waday ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu ku hasuuqay ayaga mujaahidiinta gacnahooda marka waxaan leenahay ilaahi subxaanahu watacaala ayaa dilay shartiisa ilaahi subxaanahu watacaala ayaa muslimiinta ka qabtay walaalahani waan macnaha waxaan leenahay ilaahi subxaanahu watacaala ajir ha idinka siiyo maleeshiyaadka murtadiinta danab ee maraykanku uu tababaray ayaa mararka qaar iyaga oo taageero ka helaya diyaaradaha maraykanka waxa ay duulaan ashahaadala dirnimo ku soo qaadaan deegaanada shareecada islaamka lagu maamulo balse waxa ay dib ugu laabtaan saldhigyadooda iyagoo wata bakhti iyo dhaawac tirabeel ah gaadiidka laga gubayna uga carara goobaha lagu beegsaday mahadsanid bukhaari warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh